bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllه وslm عlى نbyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmacيn ama bعd qala الإmam abu cabdالرaحman النasائي raximh اllah tacalى babu dikri الاkhtilaafi عlى mansuri fi xadiiثi ribciyi fiihi baabu dikri اlاkhtilaafi ikhtilaafkii sheegidiisiibuu u baab yahay calaa mansuurin mansuur korkii layskugu khilaafay fii xadiidi ribciyin fiihi xadiidka ribciy bni xiraash wajhu lkhilaafkuna waxaa weeyaan irsaal iyo isnaad qaarna waa irsaaliyeen xadiidka qaarna waa musnad ahaanay u wariyeen wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa jariirun can mansuurin can ribciyi bni xiraashin can xudayfata bni lyamaan can rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waslama qaala laa taqadamu shahra bisha ha ka hormarinina oo inaad soontaan bishii oon la gaarin hala hormarinina soon yani bisha ha ka hormarinina xataa taraw lhilaala intaad bisha ka aragtaan qablahu hortiis yani soonkiina hortiid horteed intaad bisha ka aragtaan ow tukmilu lciddata ama aada ciddada tirada aada dhammaystirtaan uma suumuu sooma xataa taraw lhilaala ilaa aada bisha ka aragtaan aw tukmilu lciddata qablahu ama aada tiradii dhammaystirtaan yani afurka hortiis yani ama afurka ama soonka hortii ayb riwaayadan hadda marka jariir mansuur wuxuu uga wariyey xadiidka isagoo musnad ah oo bidikri xudayfata bni lyamaan ayb wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa cabduraxmaan qaala xadaanaa sufyaanu can mansuuri can ribciyin can bacdi asxaabi الnabiyi salى اllahu alayhi waslama qaala qaala rasuulu lahi sal slm laa taqadamuu ashahra bisha ha ka hormarinina xataa tukmilu lciddata ow tarawu lhilaala huma tasuumuu walaa tufdiruu xataa tarawu lhilaala ow tukmilu lciddata halaahiin marka jariir iyo sufyaan labadaba xadiidka musnaday ka dhigeen laakiin meel bay ayaga laftooda isku khilaafeenoo jariirna xudayfa ayuu sheegay oo carab ayuu cadee ayuu yani caddeeyey sufyaanna isaga can bacdi asxaabi الnabiy buu yidhi oo xudayfa ma uunan sheegin oo saxaabada lafdi ibhaama ayuu ku sheegay arsalahu اlxajaaju bnu arطaah xajaaj bnu arطaah xadiidka waa irsaaliyey waa kan marka sanadkiisa wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu xaatim qaala xadaanaa xibbaanu qaala xadaanaa cabdullaahi can اlxajaaj bni arطaah can mansuuri can ribciyin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam marka ribciy qaala qaala rasuulu llahi waa mursal marka idaa ra'aytum اlhilaala fasuumuu waidaa ra'aytumuuhu faaftiruu fain quma calaykum faatimuu hadii laydinka daboolo dhammaystira shacbaana shacbaan halaaثiina ilaa an tarawuu اlhilaala qabla dalika uma suumuu ramadaana halaaثiina ilaa an tarawuu اlhilaala qabla dalika xadiidkii marka mansuur meeshaasu ku dhammaaday jariir iyo sufyaan waa musnad ahaanay u wariyeen yaa saxaabigiisu ou yahay waa isku khilaafeen jariir xudayfa ayuu carab dhabay oo caddeeyey sufyaanna can bacdi asxaabi الnabiy buu yidhi baynamaa xajaaj bnu arطaah isaga xadiidka mursal ahaan uu u wariyey bayhaqi marka wuxuu yidhi wasalahu jariiru can mansuuri bidikri xudayfata fiihi wahuwa hiqat xujat jariir waa hiqa xuja warawaahu thawriyu wajamaacat can mansuuri can ribciyi can bacdi asxaabi اnabiy sal l slam xadiidka marka nasaa-ina waa cileeyey oo wuxuu yidhi laa aclamu axada min asxaabi mansuuri qaala fi hada alxadiidi can xudayfata hayra jariir wuxuu leeyahay cid ardaydii mansuur ibn almuctamir oo xadiidka xudayfo sheegtay can xudayfata dhahday ma jiro ilaa jariir maahan waxajaajun isagana daciifun laa taquumu bihi xujatun riwaayada mursalada marka de waaba daciif iyada xajaaj laftiisaaba dacfi ku jira ee middan kalena asxaabu mansuur intooda badan can bacdi asxaabi nebiy bay dhaheenoo xudayfa ma sheegin jariir unbaa xudayfa sheegay tuxfaha sidaasaa ku taala tuxfatul ashraafka oo mizi ayb ibnuljawsi fi taxqiiq isagana wuxuu yihi laysa dikru xudayfata fiihi bimaxfuudin xudayfa marka in la sheegaa maxfuud ma aha khulaasadu marka riwaayada mursalada waa daciif sanadkeeda midda oo hore oo can xudayfata oo jariirna shuduuda ku jiro waayo ardaydii mansuur oo dhan keligiisaa xudayfe yidhi inta kalena can bacdi asxaabi rasuulillahi sal ll ly slam bay dhaheen marka middan sufyaan ayaa xoog badan sida muuqato xadiidku bukhaari iyo muslimna waa ku sugan yahay min xadiidi bni cumar wa abi hurayrata isagoo ah ee macnaha xadiidka laa taqadamu shahra xataa tarawu lhilaal bisha ha ka hormarinina macnaha waxay tahay iyadoon bishii dhalanin idinka soon ha uga hormarinina oo markaad soomaysaan bisha ha dhalato oo bisha iyo soonkiina bisha ha horeyso bisha ha horeyso oo markay bisha aada aragtaan oy dhalato kabacdi ayaad marka waxaad yeelaysaan markaad bisha aragtaan kabacdi ayaa soonka uu imaana marka habeenkii haddii bisha la arko maalinta ku xigtaa la sooma waa iska macruuf iyada haddii maalintii la arka ka waran marka bishii haddii subaxii la arko ma waxaa loo tirinaa alleylata alqaadima mase waxaa loo tirinaa alleylata almaadiya fuqahadu meeshaas marka waa isku khilkhilaafaan waxaana muuqata qaarkood inay leeyihiin yani waxaa weeyaan alleylata alqaadima ayaa loo tirinaa macnaheedu waxay tahay berrida kale unbaa ayaa la sooma qaarna waxay leeyihiin maya ee habeenkii tegay bishiisii un waayo midda la arkayay leeyihiin hadday sidaas dhacdaba ayb qaala arsalahu alxajaaj bnu arطaah riwaayadii marka xajaajna waa sheegay meeshaas waxaa kaloo laga fahmaa ama laga qaadan karaa mas'alo kale oo iyada xadiidka bukhaari iyo muslim wuxuu ahaa laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin walaa yowmayni ramadaan ha kala hormarinina maalin soonkeed ama labo yani shacbaan labada maalmoodoo ugu danbeyso ha soominina waay meeshaas marka waxaa laga fahmaa labada maalin ama halka maalinaa la diiday maahane wixii hal maalin iyo laba kasii horeeyo lama diidana walow shacbaanka shan iyo toban hala gaaro marka xadiidka dhahayo laa ida intasafa shacbaan falaa tasuumuu shacbaan haddii uu nus gaaro ha soominina xadiid munkara waaye sida imaam axmed iyo yacni uu caddeeyey nakaa bayhaqi laftiisana sidaasoo kale ku tegay nakaaradiisana waxaa caddaynaya xadiidkan oo laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin walaa yowmayni maalin ama labo yaa lagala hormarin saddex iyo afar iyo shan waal saddex iyo afar iyo shan waa lagala hormari karaa marka saddex iyo afar iyo shan haddii lagala hormarana shan iyo tobanka dambaa weli lagu jiraa soo ma fahmin meesha qabla sow yani qabla ramadaan maalin ama laba ka hor haddii soon caado ah uu kusoo kusoo toosana waa la ogol yahay ee waxaa loo diidayo waxay tahay calaa sabiili alixtiyaad iyadoo soonka loo dadaalayo wa bihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim wa huwa bnu culaya qaala xadaanaa xaatim bnu abi sagiirata qaala xadaanaa simaaku bnu xarbin can cikrimata qaala xadaanaa bnu cabaasin can rasuuli اllahi sal l slam qaala sumuu liru'yatihi waafdiruu liru'yatihi fain xaala baynakum wa baynahu saxaabun haddii ay idin uu idin teedo idinka iyada dhexdeeda daruur faakmil oo daruur ay idin teedo faakmilu lciddata tirada dhammaystira walaa tastaqbilu shahra istiqbaalan bisha ha ka horteginina ka hortag yanii bisha ha ka horteginina iyadoon dhalanin hasii soominina وبه qال أخبرنا qتيبة qال xdثna أبو الأحوص عن سماk عن عكرمة عن بن عbاس qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam laa tasuumuu qabla ramadaana ramadaan ka hora soominina suumuu liru'yati aragtida ku sooma wa afdiruu liru'yati aragtida ku sooma ku afura fain xaalat duunahu haddii bisha duuna alhilaali bisha soka sokadeeda haddii ay teeddo ghayaayatun daruur fa akmiluu halaaiina soddon dhammaystira riwaayada marka simaak can cikrima war badanaa ku jiro laakiin hadda xadiidkan ibnu xajar talkhiiska siduu ku sheegay huwa min saxiixi xadiidi simaak lam yudallis fiihi walam yani talqiin mana uunan yani talqiinsanin fainahu maxaa yeelay fainahu min riwaayati shucbata canhu shucba can simaak can cikrima sidaana waa lagu wariyay hadda anagu riwaayadaas maaha weli soo maanan marin abulaxwas can simaak tan kalena waxa waaye xaatim ibn abi sagiirata can simaak laakiin riwaayati shucba can simaakin can cikrimaa jirto shucbana simaak waxa uu ka maqlay wixii uunan tadliisinin oo shucba wuxuu ahaa kaana laa ya'hudu can shuyuuqihi maa dallasuu fiihi walaa maa luqinuu marka maadaama shucbo uu ka wariyey riwaayadan marka waa saxiix simaak can cikrima midan qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kami shahru bisha waa imisa wadikru likhtilaafi ikhtilaafkii sheegiddiisa cala zuhriyi la yskugu khilaafay fi lkhabari xadiidka dhexdiisa can caaishata can caa-ishatana laga warinayo wbihi qaala akhbaranaa nasr bnu caliy bni nasrin aljahdamiyu can cabdilaclaa wa huwa ibnu cabdilaclى asaami qaala xadahanaa macmaru can الzuhriyi can curwata can caaishata qaalat aqsama rasuulu اllahi sal ly slama nabigu waa dhaartay anlaa yadkula calaa nisaa'ihi haweenkiisa inuunan u gelin shahran bil anlaa yadkula calaa nisaa'ihi shahran bil inuunan u gelin falabitha tiscan wa cishriina sagaal iyo labaatan buu nagaaday faqultu waxaan idhi alaysa qad kunta aalayta shahran miyaadan ahayn inaad bil dhaaratay facadadtu layaama maalmihii baan tiriyey tiscan wa cishriinan ka tiriyey sagaal iyo labaatan faqaala rasuulu llahi sal l slama ashahru tiscun wa cishruun bishu sagaal iyo labaatan waaye yani sagaal iyo labaatan waa noqotaa wabihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu sacd bni ibraahim qaala xadaanaa camii qaala xadaanaa abi can saalixin can ibni shihaabin ana cubayd allahi bna cabdillaahi bni abi thawrin xadaahu xaa waahbaranaa camru bnu mansuur qaala xadaanaa alxakamu bnu naafic qaala ahbaranaa shucaybun can الzuhriyi meeqa riwaayaan haynaa midan labo dikru اlاkhtilaafi cala الzuhriyi buu yihi zuhri meeqa hadda ka warisay saddex tii hore waxaan kusoo dhaafnay oo riwaayati macmar can الzuhriyi can curwa halkana waxaan haynaa saalix bnu kaysaan iyo shucayb bnu abi xamzata can الzuhriyi labadooda yaa zuhri uu ka warinaa qaala akhbaranii cubayd اllahi bnu cabdillaahi bni abi thawrin can ibni cabaasin marka khilaafku halkee waaye marka waxaa weeyaan musnad ibni cabaas miya xadiidka mase waa musnad caaisha saasay isku khilaafeen macmar xadiidka wuxuu ka dhigay xadiidu zuhriyi can curwata can caaisha hayru macmar sida saalix bni kaysaan iyo shucaybna waxay ka dhigeen azuhriyu can cubaydillaahi bni cabdillaahi can ibni cabaasin khilaafka marka wajhu lkhilaafka waa kaas marka ayb qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas lam azal ma aanan ka zuulin xariisan inaan ahay mid dadaal aada ugu dadaalayo an as'ala cumara bna alkhadaab inaan su-aalo can ilmar'atayni labadii haween oo min aswaaji rasuulillahi sal l slama xaalay ka mid ahaayeen allatayni labadaa oo qaala allahu caza wajalla lahumaa alla uu yidhi in tatuubaa ila allahi faqad sagad quluubukumaa labadaa haween inaan ogaadaan aad ugu dadaalayay wasaaqa alxadiida buu kaxeeyey waqaala fiihi wuxuu yidhi faاctazla rasuulu اllahi sal l slama nebigu wuxuu ka dheeraaday nisaa'ahu haweenkiisa min ajli dalika alxadiidi sheekadaa darteed xiina afshathu xafsatu markay faafisay ilaa caaishata ay u faafisay yani warkii nebigu caaisha xafse ku siraystay caaishaay u sheegtay fii suurati taxriim marka wuxuu nebigu marka ka dheeraaday haweenkiisii tiscan wacishriina leylatan sagaal iyo labaatan habeen qaalat caaishatu waxay tihi wakaana qaala wuxuu ahaa inuu yidhi maa ana bidaakhilin calayhina shahran anigu ma ahi mid u galaayo bil min shiddati mawjidatihi calayhinna yacnii carada uu u carooday darnaanteeda darteed ayuu sidaa u yidhi xiina xadaahu allahu caza wajala markuu alla u sheega xadiidahunna sheekadooda falamaa madat tiscun wacishruuna markay tagtay sagaal iyo labaatan leylatan oo habeen dakala calaa caaishata buu usoo galay fabada'a bihaa iyadou ku bilaabay faqaalat lahu caaishatu waxay ku tidhi inaka qad kunta aalayta yaa rasuula allah rasuul allow adigu waxaad ahayd inaad dhaaratay inaka qad kunta aalayta yaa rasuula allah aaleyta hadda bimacnaa xalafta unbaa laga wadaa iilaagii sharciga ahay ma aha waayo nebiga aliilaa asharci ma uunan samayninba waayo iilaaga sharciga goormuu dhacay afar bilood markuu gaaro way wixii afar bilood ka yar iilaa maba ahanba haddii lagu magacaabana min baab waxaa looga magacaabayaa min baabi tajawuz ayb marka inaka aaleyta ay xalafta waad dhaaratay yay ka wadaa inaadan u gelin baa ku dhaaratay calaynaa inaad annaga inaadan noo soo gelin korkeenna shahran bil wa inaa anaguna asbaxnaa min tiscin wacishriina leylatan sagaal iyo labaatan habeenaan ka waabariisanay sagaal iyo labaatan markay dhammaatay subaxeedii ka dambeeyey waay marka subaxii soddonaad waay macnaha marka markay leedahay macnaha waxaan ka waabariisanay sagaal iyo labaatan yacnii sagaal iyo labaatanaan xagga iska marinay subaxii soddonaadaa la joogaa ee suuragal maaha inay ka wado subaxii sagaal iyo labaatanaad waaye ma aha waayo subaxa sagaal iyo labaatanaad bisha maba dhammaaninba weli ayb wainaa asbaxnaa min tiscin wacishriina leylata nacuduhaa caddan nacuduhaa cadadan waa tirinayna tire tirin faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ashahru tiscin wacishruuna leylatan bishu sagaal iyo labaatan habeen waaye yani way noqotaa marka xadiidu alikhtilaaf cala zuhri wuxuu noqday sidaas oo macmarna xadiidka wuxuu ka dhigay azuhri can curwata can caaisha hayru macmar sida saalix bnu kaysaan iyo shucaybna waxay ka dhigeen azuhriyu can cubaydillahi bni cabdillaahi can ibni cabaas qisada marka caaisha gadaal unbaa looga soo daray riwaayadan dambe ee iyada maahan hadda waxaa warinaya xadiidka qaala baabu dikri khabari bni cabaasin fiihi marka meeshaanad wuxuu u keenay mar haddii bisha sagaal iyo labaatan ay ku dhammaato waxaa dhici karto haddii sagaal iyo labaatan maalmood la soomo suuragal waa subaxa dambe in ciid ay noqoto waa suuragal mar haddii bishu sagaal iyo labaatanna waa noqotaa soddonna waa noqonaysaa soddon iyo kow laakiin maya sideed iyo labaatanna maya inkastoo marka xadiidku hadda iilaa iyo baabkaa uu ku saabsan yahay haddana meeshan ashahru tiscun wacishruuna leylatan maadaama ramadaanka soonkiisu bil uu yahay xadiidka marka waa soo gela qaala baabu dikri khabari bni cabaasin fiihi xadiidka ibnu cabaas sheegidiisa oo xadiidkan marka ku saabsan wa bihi qaala oo bisha yacni ku saabsan kami shahru wbihi qaala akbarana cmr bnu yaziida huwa abu burayd aljarmiyu basriyu wahuwa saduuq qaala xadaanaa bahzun wahuwa bahzu bnu lsad alcamiy qaala xadaanaa shucbatu can salamata can abi اlxakm can ibni cabaasi can اnabiy sal l slama qaala ataanii jibriilu baa ii yimid calayhi الsalaam faqaala wuxuu yidhi ashahru tisc wacishruuna ywma wbihi qaala akbarana mxamed bnu bashaar whuwa bundaar can muxamadi uma dakara kalimata macnaha xadaanaa shucbatu waa qundar muxamedka can salamata qaala samictu abalxakam can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam ashahru tiscun wacishruuna yowman marka ikhtilaafka oo hadda xadiid ibni cabaas waxaa weeyaan ka hore wuxuu yihi can abilxakam can ibni cabaasin can اnabiyi sal l slam qaala ataanii jibriilu faqaala jibriil marka waxaa yidhi sidaa midkan dambana can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam shahru tiscun wacishruuna yowma waa min kalaami اnabiyi sal l slam uu ka dhigay khilaafku waa un intaas qaala baabu dikri اlاkhtilaafi calى ismaaciila ismaaciil bn abi khaalid sida la iskugu khilaafay fii khabari sacd bni malikin fiihi xadiidka oo sacd bnu malik sacd bn abi waqaas xadiidkiisa oo fiihi maxaa laga wadaa marka fii yani fii baabi kami shahru annaga adda ile waxaan ku jirnaa kam ashahr bishu waa imisa xadiidka ku saabsan sida ismaaciil la yskugu khilaafay fii khabari sacd bni malik sacd bn abi waqaas wbihi qaala ahbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala ahbaranaa mxamed bnu bishrin can ismaaciila bni abi khaalidin can moxamed bni sacdi bni abi waqaas can abiihi can اnabiy sal l slam anahu daraba biyadihi cala lukhraa buu ku dhuftay nebiga gacantiisa gacanta kale wa qaala wuxuu yihi ashahru haakada wahaakada wahaakada bishu sidaanay ahaanaysaa sidan oo kale sidan oo kale iyo haakada wanaqasa fi اhaaliثati sbacan midda saddexaadna far ayuu nuqsaamiyey yacni macnaha bishii sidaanay noqonaysaa sidaanay noqonaysaa waa laba jeer markii saddexaadna hal xaba ayuu marka ka tegay nacam hal ayuu sidaas u reebay sidaan iyo sidaan iyo sidaan waa labaatan iyo sagaal marka wbihi qaala ahbaranaa suwayd bnu nasrin qaala ahbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can ismaaciila can muxamed bni sacdin can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ashharu haakada wahaakada wahaakada yacni tiscata wacishriin rawaahu yaxya bnu saciid wagayruhu can ismaaciila can muxamed bni sacdin can اnabiy sal l slam khilaafka waa kan xadiidka yaxya bnu saciidna waa wariyey iyo keyrkiis ismaaciil bnu abi khaalid ayay ka wariyeen can moxamed bni sacdin can اnabiy sacd bnu abi waqaas ma sheegin ayaga wuxuu noqonaa marka waa mursal khilaafku marka waa maxay wajhu lkhilaaf waa irsaal iyo musnad iyo mursal iskhilaafayo wbihi qaala ahbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala xadaanaa moxamed bnu cubaydin qaala xadaanaa ismaaciilu can moxamed bni sacdi bni abi waqaas qaala qaala rasuulu llahi sal l l slam marka moxamed bnu bishr iyo cabdullaahi bnu lmubaarak can ismaaciil waa musnad ahaanay u wariyeen moxamed bnu cubayd isagana marka riwaayadan mursal ayuu ka dhigay qaala shahru haakada wahaakada wasafaqa moxamed bnu cubaydin biyadayhi labadiisii gacmood ayuu isku sacab dhuftay yani sidaas toban waa marka saas hadii la yihahdo haddana sidaan buu yidhi labaatan yatbacuhaa isagoo raacinaya halaaan saddex jeer israacinaya saddex jeer huma qabada fi اhaaliثati midii saddexaad wuxuu laabay alibhaama suulka fi lyusraa oo bidixda suulka bidix buu laabay midii saddexaad marka waa sagaal iyo labaatan qaala yaxya bnu saciidin qultu lismaaciil baa waxaan ku yidhi can abiihi yacnii rawaa moxamed bnu sacdin can abiihi miyuu ka wariyey qaala laa buu yidhi maya meeshaa marka maxaa kaaga cad yaxya bnu saciidna wuxuu wariyey mursal ahaan uu ku wariyey waatan warkan dambe ismaaciil markuu su-aalay uu yidhi moxamed bnu sacdin hal rawaa can abiihi xadiidkan maya buu ku yidhi marka isaga toosuu nebigu uga wariyey waana taabici waa mursal marka idan yaxya bnu saciidna waa irsaaliyey moxamed bnu cubaydna waa irsaaliyey moxamed bnu bishir iyo cabdullahi bnu mubaarakna musnad ahaan bay u wariyeen xadiidka marka ismaaciil ibni abi khaalid sida ka muuqato isagoo mawsuul ana jamaacaaba ka warisay hiqaad ah waxaa ka mid a moxamed ibnu bishr cabdullahi ibnu lmubaarak zaa-idat bnu qudaama khaalid ibn cabdillahi alwaasiti iyo keyrkood jamaacadaa faraha badane xufaadda ayaa ka warisay daara qudni kitaabu lcilal ayuu ku sheegay waxaa marka baciid ah intaas oo xaafid in musnadka xadiidka ay isnaadiyeen la yiraahdo waa wahm iyo qalad aaday mustaxiil u tahay sawaab ma aha in la dhaho saa darteed marka daara qudni wuxuu tilmaamay ismaaciil ayaa xadiidka marna mawsuul ahaan u wariyey marna mursal ahaan u wariyey waana sida uu muslim fii saxiixihi ku ictimaaday oo riwaayaadkaas dhan waa keenay abuu xaatimna cilalka wuxuu ku yidhi almutasilu ashbahu liana athiqaati qad itafaquu calayhi wallahu aclam musnadka ama mutasilka ayaa ashbah ah waayo hiqaadka iyo dadka xufaada isaga saasay u wariyeen marka yacnii saxa musnadan wa mursalan waayo un waxa wax kale maa labadaba waa ansaxaan ayb qaala baabu dikri اlاkhtilaafi calى yaxya bni abi kahiiri fii khabari abi salamata fiihi yaxya bnu abi kahiir ikhtilaafka layskugu khilaafo ardadiisa siday uga wariyeen isku khilaafeen fii khabari abi salama abu salama markuu ka warinayay fiihi xadiidkan oo ku saabsan ashahru kami shahru ku saabsan yani isaga hadda nasaa-i waa baabeynaa waxaan ikhtilaafaadkan laakiin imaamu muslim dabadow ka maraa isaga qofkii marka imaamu muslim oo kale wuxuu u baahan yahay marka qofka in lagu baraarujiyo u baahnaana muslim oo kale sidan kan uu ka wadaa ikhtilaafa inta ku jiro hebel iyo hebel labadan riwaayo waa iskhilaafeen kana raajixa xataa muslim tarjiixuu sameynaa fii saxiixihi dhexdiisa laakiin ma dhahayo kana raajixa iyo kana raajixa ee meesha in laga soo bixiyay u baahan tahay marka wixii muslim duruqdiisa uu daldali jiray ayuu isagu qaanad qaanaduu gelinaa alikhtilaaf calaa yaxya bn abi kahiir fii khabari abi salama fii khabari fulan fii khabari fulan ayuu leeyahay si haddii la fiiriya marka kanaa ka sahlan labadooda ayb wbihi qaala akhbarana abu dawuud wahuwa sulaymaan bnu sayf qaala xadaanaa haaruun wahuwa alxamaal waalidu muusa bnu haaruun alxamaal qaala xadaanaa caliyun huwa bnu lmubaarak qaala xadaanaa yaxya can abi salamata can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slam ashahru yakunu tiscata wacishriina wayakunu halaaiina faida ra'aytumuuhu fasuumuu wإida raأytmuuه faafطiruu fain غuma عlaykm faأkmiluu الcidة wbه qaal أخbaranii cubayd الlahi bn fadalة bn إbrahim whuwa النasائي abu waqid abu qudayd afوا abu qudayd ثiqة hbt rawى lah النasائي qaala أخbarana mحamd qaala xadaثna mعaawiyaة whuwa bn صاlح xaa وأخbrnي أحمد بن محمد بن المغيرة qال xdثna عثمان بن سعيد وهو الxمصي أbو cمر الqرشي ثqة cاabد عن معاaوية واللفظ lh y لأحمد أحمد بن محمد بن المغيرة lفdiga iskale عن يحيى بن أbي كثير أن أbا سلمة أخبره أنه سمع cبداللahi وهو بن عمر waay yqul سمعت رsuuل الlه صلى ل سلم yqul الشhهر تسع وعشhرون meesha marka hadda khilaafkii muxuu noqday yaxya bnu abi kahiir can abi salama la yskugu khilaafay xadiidkan yaxya bnu abi kahiir ou abuu salamo ka warinayo qaarna waxay ka dhigeen min musnadi abi hurayra kuwana waxay ka dhigeen musnad ibni cumar oo cabdula ibnulmubaarak wuxuu ka dhigay min musnadi abi hurayra mucaawiyat bnu saalixna wuxuu ka dhigay musnad ibni cumar lidalika mizi wuxuu yidhi alxaafid اlmizi rawaahu muaawiyat rawaahu mucaawiyat bnu salam mucaawiyat bnu salaam way cafan washaybaan bnu cabdiraxmaan annaxwiy can yaxya huwa bnu abi kahiir can abi salamata can ibni cumara wahuwa almaxfuudu labada riwaayo marka kee rajaxay midan ibnu cumar musnadkiisa laga dhi tan dambe mucaawiya riwaayadiisaa la rajaxay muxuu ku rajaxay mutaabacada mutaabacada wuxuu ku rajaxay shaybaan ibn cabdiraxmaan annaxwi iyo waxa soo socdo keeni doono middan ibnulmubaarak waa marjuuxa waaye in laga dhigo min musnadi abi hurayra musnad ibni cumara kaga xoog badan wbihi qala akhbarana mxamed bn musanى qala xadaana cabdالraxman can sufyaan can اlaswad bni qays can saciid bni camrin can bni cumara can الnabiy sal l slm ina umat umiyat laa naktubu walaa naxsubu ashahru hakada whakada whakada ثalaaثa xata dakara tisca وcishriin hadda tan muxuu ka wadaa marka mutaabaco waxaa waaye qaasira ah yaa mutaabaco qaasira ay u noqonaysaa waxay u noqonaysaa mucaawiyat bnu saalix waa mutaabaco marka kor laga helay waa xagga kore shaybaan ibn cabdiraxmaan annaxwina mutaabacadiisu mutaabaca taama waay waayo wuxuuba la wariyey mucaawiyat bnu saalix can yaxyaa buu kala wariyey marka waa ninka mucaawiya marka loo raadinayo mutaabaca ee haddii shaybaan marka mutaabacadiisa aan fiirino can yaxya bni abi kathiir maadaama isaga laftiisa uu mutaabacada mucaawiya uu naftiisa u helay waxay noqonee taama middan dambe oo hadda ibnu cumar kasoo dhacaysana mutaabaca waxay iska noqonaysaa qaasira waxyaabahaasa marka lagu rajaxay riwaayadan wbihi qaala akhbarana mxamed bn lmusanى wmxamed bnu bashaar can muxamadi can shucbata can اlswad bni qays qaala samictu saciid bna camr bni saciid bni اlcaas anahu samica bna cumara yuxadiثu can الnabiy sal slama qaala ina umat umiyat laa naxsubu walaa naktubu washahru hakada whakada whakada wacaqada اlibhaama fi اhaaliثati midii saddexaad marka ibhaamkii waa laabay washahru haakada wahaakada wahaakada tamaama halaaiin yani markii horena sagaal iyo labaatankii uu tusaaleeyey markii dambena soddonka wabihi qaala akhbarana mxamed bnu cabdilaclى qaala xadaana khaalidun qaala xadaana shucbatu can jabalata bni suxaymin can ibni cumara can اnabiy sal slm qaala shahru haakada wawasafa shucbatu can sifati jabalah ayuu qaabkii wax u sheegay buu sifeeyey can sifati bni cumara ayuu kaga sifeeyey anahu tiscun wacishruuna inay tahay sagaaliyo labaatan fii maa xakaa min saniicihi maratayni biasaabici yadayhi uu kaga sheegay wa naqasa fi haaliatina waxuu nuqsaamiyey usbuucan far min asaabici yadayhi ayb marka sifadii xataa saas baa marka ibn cumar ilaa ibni cumar loo gaarsiiyey wabihi qaala akhbarana mxamed bnu muhanى qaala xadaana mxamedu qaala xadaana shucbatu can cuqbata yacni bna xuraytin qaala samictu bna cumara yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ashahru tiscun wacishruun ayb qaala baabu lxahi cala asuxuuri isku boorin laysku booriyey suxuurtiiba u baab yahay intii hadda aan ku jirnay kami shahruy aan ku jirnay waxaasoo duruqan ah baabu lxahi cala suxuuri suxuurashada laysku booriyo wbihi qaala akhbarana mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaana cabduraxmaan qaala xadaana abu bakr bnu cayaash can caasimin can zirin can cabdillaahi qaala qaala rasuulu lahi sal l slam tasaxaruu suxuurta faina fi suxuuri barakatan suxuurashada barakaa ku sugan waqafahu cubaydullaahi bnu saciidin cubaydullahi bnu saciid xadiidku waa waqfiyey bihi qaala akhbaranaa cubaydullaahi bnu saciid waa kan marka marka qaala xadaanaa cabduraxmaan can abi bakr bni cayaashin can caasimin can zirin can cabdillaahi tasaxaruu qaala cubaydullaahi laa adrii kayfa lafduhu ma ogi buu yihi kayfa lafduhu lafdigiisu sida uu yahay hadda marka waqafahu cubaydullaahi markuu leeyahay waxaa iskhilaafay waa moxamed bnu bashaar iyo cubaydullaahi bnu saciid nina mursal ahaan wuxuu u wariyey mowquuf ahaan waa cubaydullaahi nina marfuuc buu ka dhigay daara qutni marka filcilal wuxuu ku yidhi yarwiihi caasimu waاkhtulifa canhu farawaahu bundaar can cabdiraxmaan bni mahdiy can abi bakr bni cayaash can caasimin marfuucan wagayruhu yarwiihi can ibni mahdiy mowquufan warawaahu axmed bnu yuunus waalyarbuuci can abi bakri bni cayaashin farafacahu warawaahu gayruhu min asxaabi abi bakrin can abi bakrin fawaqafuuhu walmowquufu saxiix mowquufkaa saxeixa cubaydullahi bnu saciid midka uu warinayo mowquufkaa xoog badanoo saxiixa ee bazaar laftirkiisana mowquufnimaduu rajaxayba qaar waxay leeyihiin baa ibnulmadiini oo kale wuxuu yidhi hada kadibun qaala xadaanii abu daawuud mowquufan waankarahu ashadda alinkaar aada uu inkirayba mowquufka xoojiyey ayb qaarna bundaar iyo cubaydullaahi ibnu saciidkan cubaydullaahi bay rajaxayaan wbihi qaala ahbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaanata can qataadata can cabdilcaziiz can anas qaala qaala rasuulu lahi sal l slam tasaxaruu faina fi suxuuri baraka haddii marka xadiidkan cabdullaahi bnu mascuud marfuuci mowquuf layskugu khilaafay xadiid anas baaba isagana jiro ayb xadiidkaas anas marka waana midka saxiixa iyo lagu wariyey dabcan qaala baabu dikri اlاkhtilaafi calى cabdilmalik bni abi sulaymaana fi hada اlxadiid xadiidkan suxuurashada ku saabsan cabdilmalik bni abi sulaymaan sida layskugu khilaafay wbihi qaala ahbaranaa cali bnu saciid bni jariiri nasaa-iyu qaala xadaanaa abu rabiic qaala xadaanaa mansuur bnu abi laswad can cabdilmalik bni abi sulaymaan can caطaa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slama tasaxaruu faina fi الsuxuuri baraka wbihi qaala ahbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala xadaanaa yaziid bn haruun yaziid bnu haruun abu khalid alwasit qaala ahbaranaa cabdilmalik bnu abi sulaymaan can caطaa can abi hurayrata qaala tasaxaruu faina fi suxuuri barakatan khilaafka markaa muxuu yahay waqfi iyo rafci hadda waa mowquuf calaa abi hurayra kii horena wuxuu ahaa marfuuc qaala qaala rasuulu llahi buu yidhi yaa iskhilaafay mansuur bnu abilaswad iyo ila socda mansuur bnu abilaswad iyo yaziid bnu haruuna iskhilaafay ayb qaala rafacahu bnu abi leyla moxamed bnu cabdiraxmaan bni abi leyla isagana waa rafciyey iyou raacay markuu rafcinaayo kii hore mansuuruu raacay wabihi qaala ahbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qaala xadaanaa yaxya wahuwa alqaطaan qaala xadaanaa bnu abi leyla bnu abi leyla laakiin dacfiyaa ku jira can caطaa can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaala tasaxaruu faina fi suxuuri barakatan marka xaafid ilmizi tuxfaha wuxuu ku yihi qaala الnasaa-iyu bnu abi layla layinu fi اlxadiid sayiء اlxifdi laysa biاlqawiyi waqad taabacahu cabdlmalika bni abi waqad taabacahu cabdulmalik bnu abi sulaymaan ayaa isaga mutaabiciyay kamaa fi lxadiidi xadiidkii hore haddaan soo dhaafay marka ibnu abi leyla wuxuu la siman yahay hadda haddaa fiiriso khilaafkii cabdulmelig waaba ka soo baxnayba hadda cabdulmelig iyo waxaaba siman iyo iyo ibnu abi leyla marka ibnu abi leyla isaga qaabka uu u warinaayo riwaayadiisu waxay waafaqeen qaabkii mansuur ibni abilaswaday mutaabaco qaasiro u noqon kartaa ayb wbihi qaala abaranaa wbihi qaala ahbaranaa cabdulacla bnu wasil bni cabdilaclaa qaala xadaanaa yaxya bnu aadama can sufyaana can bni abi leyla can caطaa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam tasaxaruu faina fi suxuuri barakatan labadanba ibnu abi leyla unbaa isku leh wabihi qaala akhbaranaa zakariya bnu yaxya qaala xadaanaa abu bakr bnu khalaad qaala xadaanaa moxamed bnu fudayl qaala xadaanaa yaxya bnu saciidi can abi salamata can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lah sal slam tasaxaruu faina fi suxuuri barakatan yaxya bnu saciid alansaari can abi salama can abi hurayra keenaan qaala abu cabdiraxmaan xadiidu yaxya bni saciidin hada isnaaduhu xasanun isnaadkiisu waa xasan wuxuu ka wadaa rijaashiisu waa hiqaad wa huwa munkarun laakiin waa munkar wa akhaafu an yakuuna algalaطu min muxamed bni fudayl waxaana ka cabsanayaa galadku inuu xaggaa ka jiro sababka marka nakaarada maxaa u keenay waxaa u keenay xadiidi abi salama yacni yaziid bnu haaruun iyo keyrkiis iyo waxay ka dhigeen xadiidka caطaa can caطaa can abi hurayra ee xadiid abi salama maba ahanba xadiidka marka yani qaladku wuxuu noqonaa abu salama in meeshaan la keenaa qalad waayo xadiidkan makrajkiisa waxaa iska leh caطaa can abi hurayra oo yaziid xadiidkiisii markaa can cabdilmalik bn abi sulaymaan can caطaa can abi hurayra abu hurayra waxaa ka warinaya waa caطaa abu salama ma aha marka in abu salama laga dhigo waa nakaara waay nakaaradu meeshaasay ka imaanee moxamed bnu fudayl baanan u malaynayo yiri marka marka waxaa dareemaya naqdiga xadiidka culamaa ulxadiid ay u leeyihiin keliya ma aha sanadka keliya ma fiirinayaan matnigay mar fiirinayaan haddii la wax nakaara ku jiraan ee xadiidka laftiisa ciddii lagu yaqaanay iyo ciddaan lagu aqoonin iyo waxyaabo badanay qaraa-inay marka wax ku dhisaan xadiidkii waxaa laga yaabaa isagoo sanadkiisa daahirka saxiix uu ka yahay oo rijaashu ay yihiin hiqaad haddana xadiidka inuu daciif noqdo maxaa yeelay markaa cilo khafiya iyo wax ku jira darteed cilada khafigaba waad waa cilo qarsoon maca ana maca ana daahira salaama u yahay ciladii in xadiidku ka nabadgelsan yahay hda akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi وaصxaabi